warkii oo kooban madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya oo maanta xariga ka jaray mashruuc kaydka shidaalka dekedda magaalada muqdisho xukuumadda soomaaliya oo sheegtay in ay sii wadi doonto qorshaha ay ku guud ahaan ku kala furfuri doonto xarakada shabaab gudoomiyaha cusub ee gobolka banaadir oo maanta kulankiisii ugu horreeyey la yeeshay guddoomiyeyaasha degmooyinka magaalada muqdisho injineer saalax sheekh cismaan oo u waramay raadiyo wadajir ayaa waxa uu sheegay in wax kama jiraan uu yahay shirka beelaha hawiya ay dabada ka riixayaan ee maanta laga furay calamada degmada afgooye shirkaasi oo la sheegay in maamul loogu samayn doono labada shabeelle maamulka degmada xudur ee dowladda oo ka waramay xaaladda guud ee ay ku sugan tahay guud ahaan deegaanada laga xoreeyey shabaab ciidamada dowladda iyo amisom oo la wareegay degmada buurdhuubo saraakiisha jubbooyinka dowladda ku eedeeyey in ay isku dir ka wado dadka ku nool deegaanka koonfur galbeed ee soomaaliya sida aan ku horeyna ee sida uu kusoo waramayo waryaheena magaalada muqdisho maxamed kaafi waxaa maanta madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu ka furay dekeda magaalada muqdisho xarun lagu kaydin doono shiidaalka madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa maanta xariga ka jaray mashruuca kaydka shidaalka ee dekeda magaalada muqdisho kaas oo aanan shaqayn afar iyo labaatankii sano ee ugu dambeeyey munaasabad maanta lagu qabtay dekeda muqdisho ayaa arrintan xariga looga jaray ugu horeyn munaasabadda waxaa ka hadlay yuusuf macalin amiin baadiyo oo ah wasiirka dekedaha waxa uuna ka warbixiyey mashruucan
waxaa sharafnala maanta mudane madaxweyne inaad nagala soo qeyb geshid furitaanka mashruucan kaydka shidaalka ee dekedda xamar mashruucani muddo badan ayuu soo socday waa waxaa la bilaabay laba sano ka hor maanta ayaa nasiib wanaag ay noqotay in mashruucani uu dhammaado uu hirgalo uu diyaar noqdo in mataqaana shaqada u qabsado mashruucani waxyaabo badan ayuu ka tarayaa dhaqaalaha dalka iyo dhibaatooyin badanna wuu ka samata bixinayaa ganacsatada soomaaliyeed marka ugu horeysa waa sida maareeyaha uu sheegay dekedda waxaa kaga soo baxayaa markabka shidaalka tubooyin hoos mara ayaa lagu shugayaa kadibna laga dhaaminaya meeshaas taasoo wasakdi badan ee taangiyadii lagu qaadayey oo baabuurta dhibaato badan ay kala kulmaysay lagaga baaqsanayo tan labaad mashruucani waxaa shaqo ka helaya dad fara badan oo soomaaliyeed ayaa ka shaqayn doona haddii ilaahay yidhaahdo oo shaqo ka helaya
madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa ammaanay ganacsatada soomaaliyeed wuxuuna ugu baaqay dalka inay maalgashadaan mashruucyada caynkan oo kalena ay horumariyaan maanta waa runtii waa maalin weyn waa maalin maxaan ku idhahda farxad leh waa maalin tilmaan u ah soo kabashada iyo soo noqoshada soomaaliya ay soo noqotay oo qaabka dowladnimada iyo dhaqanka casriga adduunyada ay u dhaqanto ama u nooshahay ay dib ugu soo noqonayso tilmaan ama maxaanku idhahda calaamad tilmaamaysa waaye in soomaaliya ay hadda ay ay socoto oo ay u socoto dhinacii saxda ahaa waxaan rabaa inaan aad iyo aad uga hambalyeeyo ganacsatada soomaaliyeed ee runtii maxaanku idhahda isu keentay hantidooda isku darsatay iskaashatay keentay inay mashruuca xaddigan la-eg ay fuliyaan waana bogaadinaynaa dadkii ganacsatada isku tegey dhanka kale guddoomiyaha cusub ee gobolka banaadir jenaraal mugaab ayaa maanta kulan la yeeshay guddoomiyaasha degmooyinka gobolka banaadir waxa uuna kala hadlay siday u shaqeeyaan iyo weliba sugidda amniga kulanka markii uu soo dhamaaday kadib waxaa saxaafadda la hadlay afhayeenka maamulka gobolka banaadir maxamed yuusuf cismaan wuxuuna ka warbixiyey waxyaabihii kulanka looga hadlay degmooyinka in ay sii laba jibaaraan hawshooda xagga amnigana ay ka bilaabaan oo ay amniga kala shaqeeyaan isagoo u rajeeyay dhowaan hay-adaha amniga sida booliiska iyo nabad sugidda gobolka banaadir inay xafiiska duqa magaalada muqdisho ahna guddoomiyaha gobolka banaadir hoos imaan doonaan taas oo ah haddii la helo ahmiyadda ugu weyn ee maamulka gobolka banaadir uu ku shaqayn doono waa kulankii ugu horreeyey guddoomiyaha cusub ee gobolka banaadir oo la qaato guddoomiyaasha degmooyinka gobolka tan iyo markii xafiiska madaxweynaha uu soo magacaabay maxamed kaafi sheekh abukareedi wadajir muqdisho aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay kaas waxauu ahaa waryaheena magaalada muqdisho maxamed kaafi oo halkan inooga soo jeedinayey warbixin ku saabsaneyd madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo magaalada muqdisho ka furay xarun lagu kaydiyo guud ahaan gaaska dalka soomaaliya soo gala weli waxaynu ku guda jirnaa wararkii maanta wadajir radio idinku tala gashay wararkeenana waxaa ka mid ah injineer saalax sheekh abuukar oo ka mid ah waxgaradka ka soo jeeda gobolka shabeellada hoose oo wax kama jiraan ku tilmaamay warar sheegaya in maanta kulan ballaaran beesha hawiye ay ka sameeyeen halka loo yaqaano cala- calamada ee mara wadada muqdisho iyo afgooye ee hoostaga degmada afgooye halkaasi oo sida ay sheegeen ay ku qabanayaan shir maamul ay ugu sameynayaan labada shabeelle waa shabeellada hoose iyo shabeellada dhexe haddaba abaabulkaasi weyn ay ku jiraan kooxdaasi dhulboobka ah ayaa haatan waxa aad moodaa guud ahaan in dadka ku nool gobolka shabeellada hoose ay baraarugeen kuna baraarugeen dhagarta ay soo wadaan kooxdan waa kan injineer saalax oo ka mid ah aqoon-yahanka qurba joogga ah haatana ku sugan magaalada baydhabo waryaheena magaalada muqdisho maxamed kaafina ka waraystay arrimahaasi haddii qof uu dha- qof uu ku nool yahay gooni waa aniga waxaan ka yimid gobolka shabeellaha hoose waxaan ka yimid afgooye waxaan ka tegay boqortooyda galadi boqortooyadaasoo ka talin jirtay gobolada koofureed waa idil boqortooyadii joogta baydhaba ummadda isku isugu timid waxay dhisatay lix gobol ay dhisatay ummadaasoo um- eh, ummadda degan gobolada koofureed iyo kuwa dadka aan deegaan wadaaga aan nahay dadkii deganaa hadday maamul ay dhisteen oo rabitaanka shacabka lagu dhisay dadna ay doonayaan markaas inay qalabeeyaan taas waxaan u arkaa inay tahay degmo loogu talagalay ummadda gobol goboladaas degan lagu argagaxeeyo nabadda iyo wanaagga ay siisanayaan Een, shabeellaha hoose baydhabana waa looga tashanayaa qaar ka mid a siyaasiyiinta ka soo jeedana waxay sheegayaan in la- inay la midoobayaan shabeellaha dhexe arrimaha sidee isku qabanayaan marka
horta anka taariikhaha hadda aan ufiirin wax walba waxay leeyihin sidaas loo raaco waxaa yidhaha si un dhintay ab yaa loo yaa loo noqayaa dadkii aqli leh waa inuu fiiriya goboladaas yaa ka talin jiray talyaaniga intaysan imaanin ka hor goboladaas waxaa ka talin jirtay boqortooyada galadi ilaa arbaca kun aad ka geysid dadkaan soo daagay dadkii aniga aan deegaan ahaan usoo dejinin oo dalashi aan siinay kuwa ay diidaan inay ummadda masiirka ay la wareegaan annagu waxaan ummad nabadda jecel weligaan nabadaan ku noolaan jirnay waxaan nahay ummadda beeraleyda ku fiican wax soo saarka waxaan nahay ummad in ka badan konton sano gabaadka ku noolayd soomaaliya waa la socdaan qofka gobola ku yimid dadka isugu tagay deegaanka aad sheegaysa ma umalayna inay deegaanka ay ku dhasheen deegaanka wax ku dhasha aniga oo ah injeer saalax xuseen kula hadla kula hadlaayo ka tirtan boqortooyada gariga waa naqaana kadibna dadka aniga aan soo dejinin iyo dadka aniga xoog nagu gorsadi waa waa la kala yaqaana suuragal maaha magaalo madaxdii oo gobolada koofureed wargaalka hore afgooy wax aysan ka warhaynin lagu sameeyo ceelasha biyaha ama la foole waxaa taas ku xadgudub xuquuqa insaanka isaga waxaan loo golan karin ummadan koofud iyo dadka dhibaatooyin badan ay soo martay waxaan ka horsanaynaa dowladda soomaaliyeed annaga aan soo dhisnay aanan taageersanay inay ka ilaaliso ummadda gobolkaas degan gobolka shabeelle hoose xisbi kale siyaasadeed in lagu dhex abuuro arrintaasoo looma arki karo een, siyaasiyiinta gobolka shabeellaha hoose ka soo jeeda iyo dadka gobolkaasba inay tashanayaan oo ciddii ay dan u arkaan inay raacayaan
hadda ani aan kula hadlaayo a- aan ka midaahay gobolka shabeellada hoose oo ka soo jeeda boqortooyada gelay aanan ka warhaynin shirka soo ma aha shir oo oo midow dad isugu tagay oo ku shiraya taas waxaan arkaa inay tahay waxaan loo gala galay adinkiyaa kala qaybsan ma la dhihi karaa oo adigii hadda waxaa ka mid ahayd musharaxiintii u tartamayey xilka madaxtinimada ee maamulka koonfur galbeed siyaasiyiin kaloo ka soo jeeda gobolkana waxay doonayaan inay shabeellaha dhexe la midoobaan waxaas waxa wey waa- waa kutirkitaan waxaa kaga jira ardooyinkii soo dhisay dawladda soomaaliyeed waa kuwa dhisay gobolada koofureed haddii la doonayo aqliga inuu shaqeeyo wax bayraji waa welii dawlad xildhiba waxaa weye odayaal dhaqameedkii oo dhisay dawladda soomaaliyeed dan kuwii dawlada soomaaliya xitaa haddii ay dhisaan dawlada goole gobolada koonfureed kuwa ku jiraayo meelaha agteeda dhimay injineer saalax sheekh cusmaan adigu hadda xalka maxaa u aragtaa waxaa tahay siyaasi kasoo jeeda shabeellaha hoose gaar ahaan degmada afgooye horta adag fiirid degmooyina gobolada soomaliya kumadooda dadka dega waa laga yaqaanaa adleeteeda wandaweyna dego santaale afgooyaa dego galada ijar awdheg yaa dego bagadi jinaal yaa dego diimaad marka yaa dego banaadir iyo diimaad koryeer yaa dego jara iyo iyo jiida dhammaantood waxay joogaan gobolka below yaawa kuwa ay ku kala adkeeyeysa mesh ku shiraayo nabadoonadii soo dhisay dhan waxay joogaan baydow in wax la sheegaayo oo abdalashiidaay laga soo aruuriyey oo loosugu geeyey meesha ay sheegay inta ku yimaadeen runta dila sheegay waa intaas inta ku yimaadeen hadii xildhibaanadii odayaashii soo dhisay odayaashii soo dhisay dawladii hadday joogaan baydawa waxa kale la sheegaayo oo la isu yimid meel ay sheeg inta ku yimaadeen iyagii ma odayaashii dawlada soo dhisay oo baydawdii mabeena ama kuwa aeedmasijeedana anigi suldaankaa kula hadlay suurigal ma anaa kula hadlay gobol horta waxay raacaysaa gobolada ay katirsantahay lexda gobol go-aanada waxaa iskale talaatiinta degan shabeelada talaatiinta degan shabeelada dhammaantood waxay jireen baydaw dan haddii la sameeyey kuwa kale oo gaankurimisa oo meesha kasii geeyey saas ayagaa jirta
kaasi waxa uu ahaa injineer saalax sheekh cismaan oo u waramayay waryaheena magaalada muqdisho maxamed kaafi kana hadlayay arrimaha haatan ku soo kordhay saaxada dalka soomaaliya kaasoo ah koox dhulbooba oo beesha hawiye ka soo jeedoy abaabulayaan in gobolka shabeellada hoose ay ku boobaan gobolka shabeellada dhexe halka aad weli kala socotaan waa wadajir radio oo si toosa uga dhagaysanaysaan muujadan kun afar boqol iyo labaatan a m magaaladan atlanta iyo hareeraheeda aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay maxamed kaafi warbixintaas uu nooga soo diray magaalada muqdisho sidoo kale ayaa xaalada magaalada xutur haatan ay tahay mid degan iyadoo xildhibaanada baarlamaanka federaalka ee soomaaliya qaar ka midana soo dhaweeyeen howlgallada ka socda guud ahaan gobolada koonfur galbeed ee dalka soomaaliya gaar ahaan gobolka bakool iyo gedo warbixintaasna waxaa magaalada baardheere nooga soo diray waryaheena axmed cumar saalixi xaaladda ammaan ee degmada xudur ee xarunta gobolka bakool ayaa xisiloon kadib markii jimcihii lasoo dhaafay halkaasi dagaal uu ku dhex maray ciidamo ka tirsan kuwa dowladda soomaaliya oo kaabayaan ciidamada etoobiya iyo xarakada al-shabaab guddoomiyaha degmada xudur maxamed macalin axmed oo ku sugan magaalada muqdisho ayaa warbaahinta waxa uu sheegay in ciidamada dowladda federaalk soomaaliya kuwa etoobiya qaybta ka ah howlgalka midooda africa ee amisom ay gacanta ku hayaan ammaanka magaalada maxamed ayaa ka deeriyey xaaladda nolosha ee magaalada wuxuuna ka codsaday dowladda federaalk iyo hay-adaha samafalka inay gargaar deg deg ah ay la soo gaaraan dadka ku dhaqan magaaladaasi ciidamada huwanta ayaa la wareegay degmada xudur iyadoosan u dhicin wax dagaal ah maadaama xarakada al-shabaab ay halkaas isaga baxday dhinaca kale xildhibaan ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya oo lagu magacaabo xildhibaan yacquub cali maxamed oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka soomaaliya oo u warramayay warbaahinta ayaa waxa uu soo dhaweeyey howlgallada ciidamada dowladda soomaaliya kuwa etoobiya ay ka sameynayaan gobolada baay iyo bakool ee ka dhanka xarakada al-shabaab xildhibaanka ayaa sheegay in dadka rayidka ay isaga baxeen magaalada xudur ee xarunta gobolka bakool iyo magaalada kale ee waajid isagoona carabka ku adkeeyey in loo baahan yahay in ciidamada howlgallada wadaa ay ilaaliyaan xuquuqda shacabka deegaanada ay ka howlgalayaan si kastaba arrintu haatee deegaano iyo degmooyin ka tirsan gobolka bakool ayaa maalmihii lasoo dhaafay waxaa ka soconayay howlgallo saameyn ku reebay shacabka deegaanadaasi kuwaasoo ay wadaan ciidamada etoobiya amisom ka tirsan iyo kuwa dowladda federaalk ee soomaaliya kuwaas oo sheegay inay howlgalladaas ay ku baacsanayaan dagaalyahanada xarakada al-shabaab axmed cumar saalixi idaacadda wadajir baardheere aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay axmed cumar saalix warbixintaas uu nooga soo diray magaalada baardheere ee gobolka gedow sida uu kusoo waramayo waryaheena koonfur galbeed ee soomaaliya axmed cumar saalixi ciidamada dowladda soomaaliya iyo kuwa amisom ayaa maanta waxa ay la wareegeen degmada buurdhuubo ee gobolka gedow ciidamada dowladda soomaaliya oo kaashanaya ciidamada midooda afrika ee amisom iyo ehlu sunnada gobolada koonfureed ayaa gelinkii dambe maanta waxay si buuxda ula wareegeen gacan ku-haynta degmada buurdhubo ee gobolka gedo oo ay horay u maamulayeen dagaalyahanada xarakada al-shabaab ciidamada isgarabsanaya oo labadii maalmood ee lasoo dhaafay dagaallo culus kula galay duleedka magaalada buurdhubo ayaa waxay iskacaabin kala kulmeen ciidamada ka tirsan xarakada al-shabaab kuwaaso oo horay loogu sii diyaariyey bannaanka hore ee degmada buurdhubo sarkaal sare oo ka tirsan ciidamada dowladda soomaaliya ee ku sugan magaalada buurdhubo ayaa warbaahinta wadajir waxa uu kaga warbixiyey sida xaalka uu yahay isagoo dhinaca kana sheegay inay dadaal ugu jiraan sidii dadka ka barakacay degmadaasi ay dib ugu soo celin lahayeen guryahooda magaalada buurruuba gudaheeda wax dagaal kama dhicin dhibtoona nabad baan ku nimid laakiin intaan ayada soo gaarin horteed laba dagaala dhex kusoo gallo nimankii rasuulayaasha ayaa naga dhex maray labada dagaalna ilaahay fadligii waa ugu guulaysanay oo waa ka adkaanay naba magaaladan ayadu friyaha soo gallay wax dhiba kama jiraan wax khasaara oo soo gaar labada dhinac dagaaladaasi ka dhacay labadii maalmood ugu dambeeyey duleedka buurdhubo bal iga waran annaga annaga dhinacayaga wax khasaaro ah laba labo askariyo dhaawac fudud oo aada u fudud baan leenahay oo ilaa buurdhubo hadda ayaga awoodooda kusoo falgelayay oo shaqaysanaya oo hubkoodii iyo shaqadii hawl caadimadooda gudanaya wixaa nimankaas kalena kulli jiitimo iyo dhiig iyo dhulowdaan isku haynay maogii waxadda toos aanu kor istaagnay annaga oo aan aniga hubamada hadda magaalada ammaankeeda waa sida xilligan aan kula hadlayo laakiin natiijada dagaalka mar weliba waa u ilaa hadda meeshaan joogno oon kaala hadlaayo buurluba aan aan imaan hadda magaalada ka waran dadkii waxaa la sheegaya inay ka barakaceen guryahooda hadda xaaladda waa sida dadkani way barakaceen mana iskoodna ma ahan waa la barakiciyey ayaga soo kacad magaalada uga saaray hal qof oo joogi kara ma leedeen magaalada iyadoo dadkii ay wada xirxiran tahay oo dadka joogin baan nini hadda yaa waxaan ku howlanahayba ay kamid tahay dadki inaan isu soo ururino wayna soo horyeesheen ciidamada amisom ayaa qoriga b m ka loo yaqaan ku garaacay difaacyadii ay ka dagaalamayeen xarakada al-shabaab iyagoona markii dambe ugu awood sheegtay inay xoog kaga soo gudbaan difaacyadii hore ee al-shabaab ay ku lahaayeen deegaanka ciidamada dowladda iyo amisom ayaa hadda si rasmiga gudaha u galay degmada buurdhubo waxayna xilligan kormeerayaan xarumaha degmada saldhigga degmada iyo maxkamadda ilaa hadda lama garanayo khasaaraha rasmiga ee ka dhashay dagaaladan iyadoo ay jiraan ila madax bannaan oo sheegaya in waxyeello ay soo gaartay ciidamada etoobiya ee ka tirsan kuwa amisom axmed cumar saalixi idaacadda wadajir baar dheere aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay axmed cumar saalex oo warbixintaas nooga soo diray magaalada baar dheere ee gobolka gedow halkaad weli nagala socotaan waa wadajir radio oo inoo soo bilowday maanta saacadu markay ahayd saddexda galabnimo haatanna weli waxaan gudaha ugu jirnaa wararkii maanta idinku talagashay wadajir radio saraakiisha jubbooyinka ku sugan ee dowladda federaalka ee soomaaliya ayaa waxa ay sheegayaan in dowladda haatan ay u ololeynayso isku dirka shacbiga koonfur galbeed iyadoo weliba sida ay sheegayaan saraakiishani ay qaybo kala gedisan taageero ka kala helaya dowladda ayaga qas iyo fadqalaalo ka wada guud ahaan gudaha gobol gobolada koonfur galbeed waa kan wariyaheena waraysi gaara uu la yeeshay corneel aadan ibrahim ilyas oo isaga ka mid a taliyayaasha ciidamada dowladda soomaaliya ee fadhigoodu yahay gobolada jubbooyinka bismillahi raxmaan horta baydhabo iyo saddex gobol iyo laba iyo lix gobol lix gobol baa weyn middaa haddaad i weydiisay lixda gobol horta aad baan u soolaweynaya aniga waa fikir ahaantayda iyo mas-uuliyad ahaantaan ku hadlaayo aad baan usoolaweynaya waxaan u soo dhaweynayaa meeshii kismaayo ay ahayd kismaayo waa saddex gobol iyo wax iyo laba gobol iyo wax ka badan baa maamul samaysan kara lix gobol wixii gaaranaya hadee waa wax oon ayadana sii badan oo sii kordhismay dad badan baana ku sugan deegaanka lixda gobol haddii hergesho lixda gobol baa fiican balse meesha muhiimadda ku jirta waxaa weeye saddexdii gobol dadkii dhisanayey iyo dowladdii wadi oo federaalka bayba diideenba saanu arkay saddexda gobol dadkii meeshii shirka arsabaha iyo roodmankii wixii o dhan bay daba mareen dowladdii baana hadlaysoo wadatay kolley dadkii lixda gobol dhisane waxay ka soo baxa waa arki doonaa wax kale oo fidnada wax ka talinayo oo dadku isku dayaayo oo kismaayo wixii ka dhacay dhibkii ka shaqeeyey iyo waxaasoo dhanna waxaa ka mid ah dowladda federaalka ayadaa sabab u ah waayahay magaalada baydhabo waxaa looga dhawaaqay dhowaan maamul ka kooban lix gobol oo koonfur galbeed soomaaliya jubbooyinkii gadana ay ku jiraan qaar ka mida siyaasiyiinta gobolka geda iyo maamulka kumeelgaarka ee jubban waxaan sheegay inaysan aqbali doonin dowladda soomaaliyana waa qaadacday see ku shaqaynayaan bay adiga kula tahay lix gobol horta muhiimadda in la fahmaa fiican muhiimadda waxaa weeye dowladda federaalka oo federaalaysinka ah baa waxa qaladaysa kismaayo waxay isku baabi'iyey dad isku dirta iyada bay ahayd midaan kale oo lixda gobol iyo saddexda gobol ay ka garab dhisaysay waxaan ka shaqaynaa iyada wey marka dadkii dowladdii federaalka loo gudbi lahaa meesha federaal ma jirto waa mid dad waa dowlad loo dhisay dadka inay isku baabi'iyaan oo hogaamiye ku-xigeenka dib ugu soo noqdo marka muhiimaddan waxaan dhihi lahaa dowladda federaalka iyo federaalism ku dhisan dadka deegaanku ay wada degan yihiin haddii ay ka fiirsan hadalladeeda iyo hadallada ku hadlaysa caalamka iyo midiyaha galaya hadday ka fiirsanin dhib badan baa ka imaan doona koonfurta soomaaliya somalilan way go'aysaa horta muhiimad meesha waxaa weeye meesha caalamka iyo adduunka waa laga arkayey meesha dowlad goboleedyada soomaaliya ka jira sida puntland iyo somaliland si isu doortaan baa meesha doorasho ka dhacday gole guurti baa doortay toddobaatan iyo saddex dhibnood ka mid ka kooban caalamkan waa arkayin kismaayo wixii ka dhacay wax la doortay mehe wax kumeelgaar loo doorto weeye hadda saan u arkaan waa barasaab gobol isaga iyo ina cabdikaliil oo gobolka gadaeh waa laba barasaabyo weli ina cabdikaliil baa xur leh oo gobolkii degmooyinka mari kara kan kismaayo ku sugan meel lama aadi kara akademiya ma dhaafi kara elaboro dhexdooda oo labadaba amisom ku sugan yihiin marta suurtagalkay noqonaysa markaan waxaan dhihi lahaa waxaan usoo jeedinaa laleesha koowaad dowladda federaalka weye dowladda dadka faraha ka qaada waaya tusaale ahaan markaan kasoo gudubnay arrimahaas oo kale magaalada kismaayo waa tii heshiis kal hore ka dhacay lagu go'aamiyey in laisku keena dhinacyada khilaafaadka jubbooyinka hadda waxaa socda qabanqaabada shir wada maamulka meelgaarka jubba oo la doonaya in dadkii laisku keena ka horna aragtidaadaba maya maya maya nimankaas waxba isuma keeni karaan dadkaa waxba iskugu keeni karin daraad waad maqlayseen saxaafadda way ka warqabtaa way hadleenoo waxay dhaheen berbera iyo boosaas baa kaga dhow kismaayo tikedeeda wareejisa airboorkeeda dadkana habeen kasta waa lagu dila waan lagu gumaadaa meeshaa marka shan hore uu sheegayba masadaladii hore ugumid aheedba meeshaa waxaa joogo face one niman lah kaambooni face twra ee niman la dhahay olala face three iyo ciidamo shaaba iyo kusoo dirsan oo qabiil saddexaas qolaa ku sugan meeshaas marka maadaama saas tahay dad ay isu keeni karaan dowladdii bay hadal ka diideen oy dhaheen eelaboorkii iyo dekedii iyo midna ma wareejinayn wixii lagu heshiiyey shirkii oo dhan bay garas mareen waxay doonaan bay iska sameeyeen dadkana waa lagu laayaa marka meeshaas waxaa haystaan aman qabiil marka hadda inaad igu soo su-aasheeda igu soo celcelisaba ma aad baan ugu xumaa waayahay marka laga soo tago duleedka magaalada kismaayo ee deegaanka googweyn waxaa ku sugan ciidamo ka socda dowladda soomaaliya oo horey looga soo saaray kismaayo maalmihii dambeeyena waxaa soo baxay in dhaqdhaqaay ay deegaanadaas ka jiraan bal maxaad xog oo aad ka helaysaan maadaama aad siyaasiyiintii iyo saraakiisha deegaanadaas ka soo jeedaa kamid tahay
kolley ciidamada aad weydiisay oo ku sugan deegaanka duleedka kismaayo oo gooboyn waa ciidamada dowladda federaalka ay ka warqabto waa raggii qaar kenya lagu soo tababaray waa rag kale oo etoobiya rag ka tababartay ku jiraan wan lama dhihi kara rag qabiil baa meesha fadhiyo dowladda federaalka iyo beesha caalamka iyo igaad iyo african union iyo qarmadunba ay ogsoon yihiin taas haddaan ku soo qaado howlgalla soo socda bishaan maarsa gudaheeda in lagu qabto gobollada inta ka dhiman sida hadda garbaarihii dhaqdhaqaaq baa ka jira gudoomiyihii gobolkii iyo waxyaalihii ka jira waa la socotaa sababahaas jira awgood marka ciidamada iyada dhaqdhaqaaqaas bay ka mid yihiin
haatanna waxaa khadka si toosa ugu jira isagoo ku sugan dalkaasi denmark guddoomiyihii hore ee degmada qoryooley cabdiraxmaan shaam cabdiraxmaan waxaa weli soo noqnoqonaya dhibaatooyin dadka iyo deegaankaba lagu hayo ee ka jirta gobolka shabeellada hoose kuwaasi oo isugu jira dhibaatayn dhanka siyaasadda dhanka dhaqaalaha dhanka nafsiga iyo weliba adeegsi la adeegsanayo awoodda dowladnimo haddaba arrimahaas isbiirsaday ee haatan ka jira gobolka shabeellada hoose waa maxay aragtidiina ku wajahan runahaantii cabdicasiis shabeellada hoose waxa uu ka mid yahay gobolada soomaaliyeed ugu qanisan xuduudna la leh kulley magaalada muqdisho oo labaatan iyo koodan sano ee dhibaatooyin badan ay ka jireen guud ahaan soomaaliya laakiin dhibaatada ee ka jirta shabeellada hoose ay boqolkiiba sagaashan iyo sagaal ay ugu imaaneysa xaggaas iyo muqdisho iyo goboladaas kale dhexe run ahaantii waxyaabaha nasiib darrada gobolkaas ku dhacday waxaa ka mid ah in uusan marnaba fursad u helin maalinba ay qolo weji cusub usoo adeegsato ayna ula dhaqanto sidii ay rabeen halkan waxaan horta aan ugu digayaa ummadda soomaaliyeedna u cadeynayaa waxyaabaha laga soo dhoodhoobayo xamar ay og yihiin qayb ka mida dowladda ilan dowladda waa dhammaan ummadda soomaaliyeed ka dhexeysa laakiin madaxdeeda qaar oo villa soomaaliya qaarkood fadhiya ay ku howlan yihiin waayahanba sidii ay u kala burburin lahaayeen u kala jijibin lahaayeen gobolada koofureed shabeellada hoosena waayahanba ay dagaalo ka wadeen kaa oo ugu dambeeyey kii shalay ay kusoo qaadeen degmada janaale ee aan idhaahday deegaanka janaale ee gobolka shabeellada hoose taasoo ay khasaaro iyo barakac ay u geysteen dadna ay ku laayeen anagoo aada ugu tacsiyeynaya intii ku dhimatay kooxaha sharwadayaasha ah ama deegaanka kusoo duulayna insha allahu tacaala dadka deegaanka way iska qabteen wayna iska sii qaban doonaan marka walaalow n shirka hadda ay maalmahanba ka wadeen muqdisho kooxahaas uu injineer saalax sheegay ama ay sheegeen ummadda reer shabeellada hoose ma ahan koox kasoo jeeda shabeellada hoose ma ahan qolooyinka la jira ayaga muqdisho fafadhiyey oo ay sheegayaan inay kasoo jeedaan shabeellada hoose ma ahan dadkii matali lahaa dadka shabeellada hoose waxay leeyihiin xildhibaano waxa ay leeyihiin ugaasyo nabadoono malaaqyo indhargarad macalimiin aqoon-yahan brofesaro intaba run ahaantii waxa ay fadhiyaan ay weli ku howlan yihiin dhamaystirka maamulka lixda gobol ee koonfur galbeed soomaaliya ee dhowaan loogu doortay madaxweyne madaane nuur maxamed marka cid oo mataleysa ama cid joogta gobolka shabeellada hoose mas-uuliyiinba ma jirtaba marka haddee waa dad labaatan iyo shantan sane ay soomaaliya burburka aheedoo hadda aan ku dhownahay shan iyo labaatan sano waayo maalin bashaar soo bedelanaya shalay waxay ahayd ninety one kii ay ku burburiyeen ummadii iyo gobolkii waa mare ninety five kii haddana ay dowlad falbalaar ay ku sheegteen ummadda dhibaato ugu geysteen waa mare xilli indhacade uu toddoba sano meeshaasi uu dhibaato ba-an ka geystay waa mare xilligii maxaakiimta two thousand sixkii ay sheegeen inay shaatiga bedeshteen oo dhibaatadii iyo waxa ka dhacday la ogyahay haddee maalinba maalinta ka dambeysa waa weji cusub laakiin maanta waa maalinta ugu liidatay run ahaantii gobolka shabeellada hoosena hadda qeybaha dowladday ka joogto oo afarta degmo ah waxaa ilaahay mahaddiisa ah lamber conton ilaa iyo marka inay si rasmi xor u tahay afgooy inkastoo dadka deegaanka ee dhaqdhaqaaq yar muujinayaan haddana waa la dul degan yahay awdheeglana sidoo kale ayagana degmooyinka xorta ayay kamid tahay marka waxaa ka dareemeysaa walaalkay ummadda soomaaliyeed aan u sheegayaa ninkii calamada wax ku qabtay oo afgooya tegi waaye oo marka tegi waaye hadda meeshaas ayaaba ka caddahayba marka waa aadaan ugu xumahay in walaalaheena wacdaan oo dhulkooda hore loo boobay maanta inaysan weli ka hadlin dhacdadaas sharta ah ee dadkaasi ay ku malawaalayaan ummadda soomaaliyeed aragtidooda marka hadda waa wax run ahaantii laga yaqyaqsado oo ahna fashilkii ugu dambeeyey iyo tallaabadii ugu dambeeyey ay qaadi lahaayeen markay albaab walba kasoo xidhantay waa tahay shaam adaa ku wata hadalka ee su-aal ayaa soo bixi karta oo adba aad qayb ka mida ka dhawaajisay oo ah gobolka shabeellada hoose haatan waxaa xor ka ah ilaa iyo afar degmo oo ka mida sideedda degmo ee gobol ka kooban yahay kooxdan dhulboobka ah waxa kalifaya in ay ayaga imaan waayaan afgooye ama marka ama awdheegle ama sidoo kale degmada daafeed ama wallaweyn ee ay tagaan gobolka meesha uu kala xuduudka kala leeyahay gobolkii hore ee banaadir ee caasimadda magaalada muqdisho meel tallaabooyin u jirta in ay ku qabsadaan wax lagu sheega shir taas laftirkeedma waanay ahayn arrin u baahan in aragti gaara laga yeesho
a walaalo ummadda waaba u caddaynayaaba run ahaantii deegaankaas si maamul ahaan iyo gobol ahaanba shabeelle hoosuu ka tirsan yahay maamulkeena degmada afgooya hoos imaadaa laakiin nasiib darada ku dhacday ayaa waxay ahayd deegaankaas waa jid ummad soomaaliyeed oo xilli ay qabsatay dhibaato oo labada kun iyo lixdii dagaaladii ka socday ayaa dad badan oo shacaba kusoo barakaceen laakiin shacabkaasi haddee waxay isugu dhex jireen kuwa sharwadayaal ah oo ummadda soomaaliyeed horey dhibaato ugu geystay iyo kuwa daacad ka tahay intii daacadka ka ahayd qaybna way degeen qaybna way laabteen kuwii sharwadayaasha hadda awalba isbaarooyinka jidadka u taalay hadda meeshii way degeen haddegaan muxume dad soomaaliyeed waaye oo meel degay hadda dadka deegaanka degnaana ma noqonin ayagu dad marti ah oo lasoo dhaway uma noqonin waxaa ka dareemi kartaa xilliga sheekh shariif markii degmooyin oo iska beenbeen ah loo magacaabay in isla markiiba maamulka lagu tidxay dad aan deegaankaas haba yaraatay aanan kasoo jeedina weligoodba xitaa isku af iyo isku dhaqan xitaa aysan ahaynba oo odayaashii beesha wacdaan ay aada uga hadleen idaacadihii ay ka sheegeen waana la booday dhulkeena waana la qaxinayaa oo xitaa magaca hawiinimo ay ku caraadeen mudulood ay dhaheen haddee taasoo waxba loogu qaba waayo ilaa maanta la duldegan yahay marka waxyaabaha ay taasi muujinaysaa waxaa kamid a meeshaas in si xooga lagu haysto dadka haysto iyo qolooyin kale oo hadda raba inay siyaasada ay kusoo dhexgalaan oo waayahanba oo shabeellada hoose isbaarooyinka badan oo hadda yaallo saraakiisha militariga lagu sheegayo ay meesha ay joogaan ayaa waxay caddaynaysaa meeshaas inay tahay meel ayaga isbaaro u taalo rabaanna in shabeellada hoosaha meel kamid a aan wax kaga dhawaaqni marka taas ma soconayso jowhar ha ku qabsadaan hadday shir rabaan hadday rabaan raada ceele iyo ceeldheer ha ku qabsadaan dad walaalaheenna waa inay maamul samaystaan waa raalli aan ka nahay laakiin dadkooda qabso waaye oo oo wax ay qabsadeen ilaa hadda oo maamul oo labaatan iyo saddexdan sanona dadka ugu hub badnaa ugu tiknikada badnaa dadleyska ugu badnaa ee ayagii qayb ka mida yihiin oo dhulkoodana dhisan waaye amnigiisana sugi waaye waa hadda nasiib darrada haysata marka wax ay ku qarinayaan haddii lixdan gobol ay hagaagto dowladnimo ay ka dhacdo nidaam iyo kala dambeyn ay ka dhacdo hadda wax way dhisan waayeen shan iyo labaatan sanana ummadda ayagaa hor istaagana dowladii dhexe dictator baa iska ahaatee ayagaa gacantooda ilaahay ku sababay inay burburiyaan waa wayna hanan waayeen marka fashilkii oo soo noqnoqonayo waaye ummadda soomaaliyeedna way ujeedaa ninka calamada shir ku qabtay oo deegaan iska ballaaran oo oo dad oo barakaca oo muqdisho iyo meelo kale kasoo barakacay ay degan yihiin ninka wax ku qabtay tuundooyin ka dhisay hadda nin walba oo waaba loo jeedaa meeshaasa ka cadna hadda sawir muuqda su-aal ka dhan waa tahay shaamow een gobolka shabeellada hoose dhibtiisa halkan laguma soo koobi karo waana ognahay waxay soo taxneed wakhti badan marka s- guud ahaan mas-uuliyiintii gobolka mas-uuliyiintii degmooyinka adna aada horey howl ka- degmo aada mas-uul oga soo noqotay bal maxaa qorsho ah marka gobolkii ilaan dhibaatadan maalin walba haddii lagu celceliyo waa la dhibaataysan yahay waa la dhibaataysan yahay aanay jirin wax istiraatiijiyad oo dhibaatada looga hortagaayo marka maxaad u tilmaami kartaa dadka istiraatiijiyad ah oo maamulka xaggiisa ka imaanaysa oo looga hortagi karo dhibaatada intayan dhicin
wallahi walaalow en dadka shabeellada hoose aada iyo aad ay dadaaleen sanadkan en run ahaantii en waa og tahay en difaacii gobolka laga sameeyey en min janaale ilaa marko ilaa iyo lamber conton en awdeeg la dariyay ilaa iyo zoonahaas oo dhan oo kooxo sharwadayaal ah oo milatariga dareyskiisa soo qaatay ummadii boob ku haya oo beerihii hore u dhacay laga sifeeyey marka en istaraatiijiyada siyaasadeed ah soo hadal qaadana hadda dadkii odayaashii dhaqankii waxgaradkii aqoon-yahanadii waayahan baa sanadka iyo afarta bilood ah muqdisho shir ka bilowday oo ugu dambeyn baydhabo ilaa hadda ka socdo oo la isugu imaaday in maamul lagu sameeyo meeshaas marka maamulkaas iyo wixii kasoo baxa iyo siduu gobolka dad ugu soo magacaabi lahaa saraakiishii booliska iyo qaybihii degmooyinka iyo wixii hawsha aada iyo aada u socotaa iyo xureynta hadda ka socoto qeybo kamida marka dhibaatooyinka gobolka haysto istaraatiijiyad kasta iyo wax kastoo la leeyahay een waxaa hortaagan caqabado waaweyn oo u baahan marno inaan la qarin waayo waxaad dareemaysaa in ciidamo milatari ah oo soomaaliyeed laakiin magac soomaaliyeed keliya wato oo qadali ah oo muqdisho lagu aas-aaso mar walba een ayaa jiro oo gobolkii een duldegan qeybo kamid a inkastoo qeybaha laysaga celiyey oo oo hadda een aad dareemi karta dhibaatooyinkii soo dhacay oo shalay ugu dambeysay degmada janaale dhibaatada ka dhacday marka walaalow hadda ummadda soomaaliyeedna waa inaan u qeexnaa horta waxa ka jiro macnaha anoo usoo noqonayo taade een run ahaantii een wa- dhibaatooyinka ka jira dowladaa meesha ka jirta een madaxweynaha la doortay baarlamaankiyaa doortay gole xukuumadaa la sameeyey laysma weydiinin sharciyadii iyo nidaamkii wadanka lagu hagi lahaa een golaha wasiirada mar waxay baasmareeyeen een sharci odhanaya in dadka deegaanka ayagu isdoortaan dadka u dhashay dadka martida ah hadda ama joogo deegaanka wax ka deganoo deegaanka asal-aan kasoo jeedin ayadana xuquuq iyo wax way leeyihiin oo taas eh, ma ahan mid laga taageen laakiin en waxa looga hadlayna waxay ahayd in macnaha ayaga aysan daminagaraynin dadkana ay maadaama ay qoryo iyo hub iyo muqdisho iyo meelahaas ay ku haystaan marka hababka ciidamada loo dhisay haddaan waxyar tusaale ugu soo qaatay in eh, guutooyinka soomaaliyeed oo oo la qaybo oo macnaha qaybaha kala duwan sektarada leh en waxaa muhiim ah in in en guuto ama aan idhaahda sektarada en garowga konton iyo afraad en waa ujeedaa in maamulka en garowga ka dhisan een inay ayaga hoos tagaan oo saraakiishooda amnigooda iyo waxooda ayaga ay sugtaan dowladda soomaaliyana ay ku og tahay inay qeybta konton iyo afraad ee ciidamada een xoogga dalka soomaaliyeed ay yihiin in qeybta koob iyo labaatanaad oo dhuusamareeb laga sameeyey dhawaanahan dib looga heligeliyey hadda waa iska caddahay oo dadka deegaankaas degan ayaa ciidankii iyo maamulkii iyo nidaamkii wax dhan ayagaa wada haysta in qeybta afartan iyo saddexaad oo saldhigeeda kismaayo yahay hadda inkastoo khilaafaad iyo dhibaatooyin ka jiraan oo siyaasad ahaan aysan u degnayno wax maamulana meesha uusan ka jirin laakiin qeybaha in gado aan idhaahda qeybta jubbada hoose ilaa iyo kismaayo inta udhexeysa milatariga jooga oo qeybta afartan iyo saddexaad ah waa dadka deegaanka oo kala duduwan oo ciidamada isku imaaday n run ahaantii waxaa xusid mudan ayadana ee qeybta lixdanaad ee gobolka bakool baay iyo gado oo jenaraal ibraahim yarow uu jenaraal ka yahay oo iyadana n dadka deegaanka ciidamada markay iyo saraakiisheedii dadka maamulaha kulli ay yihiin hal deegaan laakiin dhibaatada waxa ay ay ka taagan tahay waa qaybta labiyo tobnaad xarunteeda muqdisho tahay oo hoos imaato guutooyinka shabeellada hoose iyo shabeellada dhexe run ahaantii annagoo og ummadda soomaaliyeedna ay og tahay habka ay ku dhisan tahay oo guddigii monitoring group ee qaramada midoobe ee u xilsaarnaa arrimaha hubka ee soomaaliya dabagalkooda ay soo qaateen warbixinadooda ka mid ah run ahaantii ayadoo ay jirto warbixin guud ay aqoon-yahano iyo waxgarad reer shabeellada hoose oo qurbaha iyo gudaha joogaba ay iska kaashteen oo hadda qormadeeda ay socoto anaan hadda u fasaxnayn inaan sii dayo laakiin qaybo kamida aan ummadda soomaaliyeed ay ila qaybsadaan anoo oo og in micnaha warbixinta weli aysan dhamaystirnayn qaadabkeeda run ahaantii taliyaha guud ee ciidamada militariga waa generaal daahir aadan cilmi oo hadda kasoo jeeda beelaha huye generaal cabdullaahi caanood isaguna taliyaha sirdoonka ee militariga ah qaybta qorsheynta oo nin la yidhaahdo cornel broko cabduqaadir macalin nuur iyo cabdullaahi macalin nuur oo run ahaantii aada loo wada yaqaano oo macalin nuur allahu naxariista uu dhalay ayagana kulley midna generaal uu yahay cabduqaadir midka kale ah cabdullaahina uu corneel yahay expressed do not necessarily reflect those of the management, staff, or ownership of WATB.
anigoo aada oga xun waxaanu soo gaarnay xilligii aanu isku macsalaameyn jirnay barnaamijkeena noo soo bilowday maanta saacaddu markay ahayd saddexda galabnimo haatanna afartii galabnimo ayay dul taagan tahay saacadda bariga maraykanka stuudiyaheena wadajir radio ee magaalada atlanta inta dib dambe axad dambe aan ugu kulmi doono barnaamij kaleoo xiise leh waa anigu cabdilcasiis siidi mustafa xaaji nuuran yuusuf sheekh cadow farsamayaqaan maxamed siidow oo intuba idiin leh sidaas iyo ammaano allah